magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay iskuulka hoose iyo dhexe ee sooyaal kaasoo laga hirgeliyey xaafadda xaawataako laanta garguurta ee magaalada beledweyn munaasabada daafurka ayaa waxaa kasoo qeybgalay maamulaha macadka waalidiinta xaafadda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulaha guud ee iskuulka sooyaal idiris cabdi fiidow ayaa raadiyo beerulo uga waramay daafurka iskuulkan waxaan ugu tala galnay iskuulkan aan xaafadda dhexdeeda ka furnay garguurta in ay ka faa'iidaystaan bugcada ama dadka deggan ama ku sugan xaafaddan yacni run ahaantii waa dareemi karnaa inta badan waxaan aragnaa in carruur yar oo magaaladii u aadaya iskuul ama goob waxbarasho oo run ahaantii riski badanna iska jira ama dhibaatooyin badan ay iska jiraan sidaas la'adligeed marka markaynu fiirinnay yacni baahidii loo qabay waxbarashada inta badanna xoogaa haddii si loo fiiriyo ay ka yaro fog tahay magaaladii in aan yacni furno iskuulkan oo aan magacaasna u bixinno si ay bulshada xaafaddan deggan uga faa'iidaystaan run ahaantiina sideedaba yacni maxaa la yidhaha alcilmu bayna talaamiid macnaha cilmiga wuxuu ku habboon yahay asaga asal ahaan in la isdhaafsado oo qofba markuu had iyo jeer yacni qofkan tacliintii waxuun ka soo barto in uu gaarsiiyo qofka kale ee walaalkiisa si uu asagana uga faa'iidaysto qaar ka mida bulshada xaafadda ayaa bogaadiye xaruntan waxbarasho oo maanta noo suurageliyay xaruntan oo joogno oo ka mid ah xaafadaha xaafadda magaalada ku taal xawataako gaar ahaan laanta garguurto dhalinyarada xaafadda ayagoo isxaqaamay oo furay iskuulkaas oo xaafadda ku dhex yaalo dabcan ee awal meel hore u aadi jireen oo fogaan ah oo laga yaaba xatee miibi qaarkood xilli werwere inay iskuuladii kaleenta hoos magaaladaas ku jiro aadi jireen alxamdulilah ilaah mahad iskale taas oo noo suurogeliyay inay dhallinyaradani xaafadda ahayd ay ka furaan laanta garguurta ayakana waxaa leeyahay waa mahadsantihiin maadaama xaafad ku dhex taal oo xaafadda awal safar laga aadaayay waa bogaadina hadduu leeraad insha allah anoo ka mid ah aada soo dhaweynayna anoo kamid ah dadka degan xaafadda xawataako runtii iskuul aada u wanaagsan waay waana soo dhaweynayna insha allah bismillaah magacii waa ismaan maxamed cabdi waxaa ka mid ahay bulshada degan xaafaddan gaar ahaan garguurta waxaan aada u bogaadinayaa xaruntan maanta halkan laga furay oo baahi aada u weyn u qabnay kuleytaba marka aada u bogaadinaa sidoo kale dhalinyarta nagu dhiirigelisay iskuulka xaafadda noogu keentay anagoo meel dheer a u aadi lahayn ayagana aada u bogaadinaa aadana umahadsan yihiin xaruntan waxbarasho ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku nool xaafadda xawtaaka ee magaalada beledweyn